wuu diiday qaabka ay u dhismaysay jubbaland waayo koox yar oo shabaabka soo go'day oo ay xilligii eh, shabaabka ay ku dagaalameen oo ay isku qabteen waxaad la socotiin axmedooba ninka la yiraahdo aas-aasyaalkii al-shabaab oo ka mid ahaa meesha keliya ee ay isku qabteen waxay ahayd anaa kismaayo maamulaaya iima maamulaysa intaasay kukala tageen kooxdaas oo x- shabaab ka adkaatay ayaa qabsatay kismaayo kenya ciidamadeeda ee muxuu ahaay way way lagu qabteen oo dadkii shacabka ahi waa u cabiidiyeen oo muxuu ahaay een, dadkii deegaanka loogu yimid waa la adoonsaday adoonsan dhab ah ay ku jiraan marka waxaa la rabaa ra-iisul wasaaraha xorriyad ayna ka jirin meel muxuu ahaay dadkeeda ay baaba'san yihiin dadka eh, meesha jooga ra-iisul wasaarahooda inay arkaan hilwo hilow weyn ay ay u qabaan laakiin waxaan ogsoonahay inayna arkaynin ee in yaroo asaga muxuu tus u sameynaysa axmedoobe ay banaanada usoo baxayeen dadkii r- rasmiga ahaa ee deegaanka in lagala tashta aana ahayn la caburinayo oo ayna ogoleen fikirkooda inay gudbistaan S- anyway ra-iisul wasaaraha asagaa ra-iisul wasaare ka ah dhibka meeshiis ka jirana waa ogyahay asaga hadda noogama imaadan waddan kale ra-iisul wasaaraha ninka waddanka u dhashay waaye Een, waxaa la rabaa inuu xaqiiqda dhabta ah oo abbaaro si kasta iyo sidaas ku arki kara dadka ayaga ah oo muxuu ahay arrimahooda ay- iyo xogaal ugu noqon karo waayo haddii ra-iisul wasaaraha si bareer dadkaas ay usoo weydiisaan haddada taas ay dhibaato ay ka raacaysaa dadka marka ra-iisul wasaaraha waxaa la rabaa in asaga oo ammaankooda ka taxadiraayo asaga oo ka taxadiraayo in fikirkooda ay soo gudbistaan si uu een, wax ugu camal falo in si kasta iyo jid kasta uu u mari karaba inuu dadkaas qaabilo oo la kulmo oo is arko